markaa afarta hore kolka la eego laba qofkii dee ruksana wuu u helayaa baahina way u geynaysa midna nolosha dadka ayaa kolkaa qiwaamkeeda uu ku xidhan yaho waa manfacada ziinadana dadka barhkood baa helaya fuduulkana waa midaan qofkii dee loo ogolaynba iyaduna oo kolkaa inuu ka taga ay tahay wa kullu maa jaaza licudrin wax kasta oo cudurdaar loo banneeyey inu ka soo hadlayni ama daruuro darteed loo banneeyey badala cinda zawaalih cudurkaasi markuu meesha ka baxo dee wuu iska burayaa u hadhaya kamaa ta'asala sida sugnaata ee asal noqota daruuraa shayga maxduurkaa bannaysa ee xaraamta ah daruuradii hadday meesha ka baxdana dee waxa weeye shaygii xaraamta ah ma bannaane u xidhmay ilaa cudurdaar baa loo saamaxayay ruksa ayaa markaa qofkii la siiyey sababtii ruksada loo loo siiyey baa meesha ka baxday ruksadiina way hadhay weeyaan tusaalayaasheeda waxaa ka mida uu ku yidhi qofkii mutayamimka ahaa hadduu biyo helo intaanu waktigii gelin dee biyuhu isticmaalaya hadduu gebagabaysayna gebagabaystigiisii wuu buraya tayamumkan waxaa loogu saamaxo ruksada loogu siiyey biyo la-aanta markaa biyihii baa yimid ee cudurdaarkii tayamumka loogu fasaxay wuu hadhay tayamum hadduu qabayna wuu buray wa nadiiruhu ashaahidatu cala ashaahidati buu ku yihi laakiin waa ashahaadatu cala shahaada iyadana inaad ku saxato weeye shahaada cala taxamulu shahaada cala shahaada fi lmarad waalkhawf oo qofkii isaga ahaa ee markhaatiga ahaa uu xanuunsanayaa maxkamadda horteedii iman kari maayo qof kaleu kusoo wareejinaya markhaatigii oo kasoo naqilaya kasoo dhegaysanaya ama meeshaa uu tegayay qofkan markhaatiga ahi wuu ka cabsanaya cabsi baa jirta nin kale uu kusoo wareejinayaa markhaatigii taxamulu shahaada cala shahaada baa laydha fa innahaa taduru idaa xadara alaslu cinda alxaakimi qabla alxukm asal iyo farac baanay kala yihiin taxamulu shahaada cala shahaada qofka markhaatiga marka hore ahaa waa asalkii qofkan markhaatiga soo qaadaya laga soo maqlayaana waa faraci macnaha soo maqlaya markhaatiga soo qaadayaana waa faraci haddaba markhaatigii rasmiga hadduu maxkamadda horteeda yimaado kii ka soo qaadaya iska joog baa la leeyay iska joog ilaan kii aad ka soo qaadaysayba waa kane markaa taxamulu shahaada calaa shahaada ayay noqonaysaa taas wacudda waxaa lagu tiriyey min tilka alqawaacid qawaaciddaa iyadaa waxaa lagu tiririyey addararu addararu cala adawaam laa yuzaalu bidarar addararu laa yuzaalu bidarar ayaa qawaaciddana ku jirta dararkii darar kale laguma zuuliyo cala adawaami abadnimada abadnimada qaacidadaasi waxa ay tahay addararu laa yuzaalu bidarar qaacidadan iyada ah waxaa ka sii horaysa qaacidada odhanaysa addararu yudfacu biqadri اlimkaan oo dhibaatadii kolba sidaa ay ku suuro gasho ayaa lagu hakinaya kolba inta suuragal ah marka haddii ay suuragal tahay wixii dhibaatee yimaada iyada oo aan dhibaato kale lagala hortegin in la dafciyo oo meesha laga saaro dee waa lagu dadaalaya ama hadal ha lagu zuuliyo ama mudaaraad kale ha lagu zuuliyo iyadoon dhibaato loo dhaqaaqin haddii la zuulin kara meeshaa laga saaraya iyadoo markaa ay ka dhigan tahay ka hortagii cudurka oo kale alwiqaaya khayru min alcilaaj intii xanuunka la daweyn laha in laga hortago markaa sidaa awgeed baa jihaadkii arrintaasaa loo jideeyey isagoo markaa ah mabda'u dafci oo dee gaalkii si aanu dadkii muslimiinta ugu habsanin oo aanay u kalifin hadhow inay iska dulqaadaan inay u baahdaan ama waxyeeladiisii waa in marka hore laga hortagaa oo mabda'u dafci buu noqday furuucdeedii waxaa ka mida dee qaacidadan ama amtiladeedii taa ka soo horraysa qofkii masel gashiga lagu lahaa ninkii ku lahaa hadduu qaadiga u yimaado yidhahda yuu igala safri ila waa intuu soo noqon waayo u fakadaa ama aafo kaleba timaadaayo halkaa ku habsaamaaye wuu heli karaa dhibaatada iyadoo laga hortegayo addararu yudfacu biqadri اlimkaan waa la hakinayaa markaa joog baa la leeyahy aabbihii wuu iska safrayaa ilmihiisiina uma diyaarin wax masaariif waxaa la leeyahay ha tegin dhibaatadaa soo socota iyo nafaqa darada ilmaha ayaa laga hortegayaa joog ilaa adbiilka markaa meel u dhig waaluma jar ninkii baaqiga ahaa ee dadka muslimiinta ahaa dhibayey iyo kii saa'ilka ahaa iyagana ka hortegoodii baa sidoo kale ah markaa taa isaga oo ka hadlaya ayaa waxau ihi addararu laa yuzaalu bidarar dhibaatadii dhibaato laguma zuuliya waxaa kasii horaysa dhibaatada siday ku suuragaltaa lagu rafcinaya marka amhiladeeda waxaa ka mida qaacidadan wujuub alcimaar- cadamu wujuubi alcimaarati cala ashariiki fi ljadiid oo anigu dabaq baan dhistay ama halkaygan waan camire adiguna shuraaka ayaad ila tahay camir maya ninkii jaarka ah isagana laguma qasbayo inuu gidaar inuu gidaarkiisii tiira durdurdhigto u yidhaahdo guri baan dhisanayaae aan ku dul saara markaa tiirarkii ee halkaa iga raali noqo hadduu diido wuu heli karaa wuu heli karayaa marka laguma qasbayo sababtoo ah addararu yuzaal weeye ama addararu laa yuzaalu bidarar dhibaatada qofkan hayse kuma reebayo kan kale waxaa kaloo iyaduna ka mid ah ninkii sayidka ahaa laguma dirqiyayo addoonkii inuu u guuriyo addoontiina inuu u guuriyo allatii laa taxilu lah qofkii mudirka ahaa ee baahnaa ee isagu raashinka u baahnaa mid kale oo u baahan kama cunayo isagii baa gaaja haysta mid kale oo halkaasana gaaja haysta markaa kaa kale inbu haystaa igu wareeji odhan maayo maxaa yeele dee dhibaatadiisa ku reebi maayo adararu laa yuzaalu bidarar ilaa an yakuuna nebiyan mar mar bay fuqahadu waxyaaba yalo aada odhanayso ma iska daay nebiba ma jira mid ka dambaynaya nebi maxamedba ma jiro markay tan qorayeenna way ogaan inaanu nebi dambaynba markaa xukumkii dee haddii ay loogu talagalay ama axkaamtii wax soo socda dee wixii jiruun baa idin la sheego nebi ciise imanayo dee isla nebi maktiga maaha waa ciise waaya inuu bawdadiisii ka goosto hilib oo dhakhtarkii uu markaa isagii oo qaliinkan feedhaha ku samaynayo bawdadii inuu ga jaro ma aha maxaa yeele tanna waa darar tanna waa darar ee sideeda un ha u daweeyo inkastay tafsiirkii yar geliyaan oo dee haddii dhibaatada xaggan ay ku badan tahay ay markaa yar tilmaamaan in loo jari karo waaya jelxad baa way soo dhacday dabeetana waxa ay ku sii socotaa dad ay madaxa ka dakrayso nin baa bud u dhigay oo kala jebiyey awuu mag dhabayaa un daminahaa fil asax ninkan dahab baa waxa uu kaga dhacay bahashaa jelxadda gacantiina waaba la gelin kari waayey waa la jebin doonaa unoo dahablihii unbaa mag dhabi ilaan waxa qiimo badan dahabkan meesha ku jira dahabkan meesha ku jiraa qiimo badan waaya وهلم جر الضرر لا يزال لا يزال بالضر بيسود هوس كليان قوا صورا وعد من تلك القواعد وحا لغو تريري الضرر لا يزال بالضر قاعده دا اورنيس dhibaatadii dhibaato kale laguma suulinayo cala dawaami abidnimada laakiin kuwan dambe ayuu ka soo reeba waxa uu yidhi laakinahu sidaa ha ahaatee ustifniya waa la soo reebay mahmaa yakun shaygii ahaada mahmaa yakun min shayin farduhumaa labadooda mid ka midii haddii uu ahaado acdamo daran xagga dhibaato ahaan mid ka weynka kale isaga fa innahu yurtakabu aladii yakhaf waxaa loo gudbi doonaa markaa ka fudud baa loo gudbiya fafan lidaalik arrintaa ku baraarug laba dhibaato ha jireen waxaan leeyahay macnaha aan idhaahno dhibaatadii dhibaato kale laguma kor yeelay ee dhibaatadii waxaa la suulinayaa iyadoon dhibaato kale la gaadhin laakiin haddii dhibaatadii aanay suulayn oonay meesha ka baxayn dhibaato la-aan qaacidadu waxa ay leedahay waxaa lagu suulinayaa dhibaato ka yar iyada dhibaataa meesha taalla dhibaato la-aanna ma tegayso mid ka yar waa in lagu suuliyaa mid ka hoosaysa yurtakabu aladii akaf oo labada dhibaatata fudud ayaa xaggeeda loo kacayaa sidaa awgeed baana xuduuddii loo jideeyey iyo qisaastii markaa qaacidadan waxay isku macno yihiin saddex qaacido oo kale oo maal qaarkoodna ay noo soo socdaan addararu laa yuzaalu addararu yuzaalu bidarari اlakaf ama yukhtaaru akhafu dararayn akhafu dararayna waa la iska idhaahdaa idaa tacaaradataa mafsadataani ruuciya biakbarihimaa dararan biirtikaabi akhafihimaa saddexdaba waa laydhaa haddii dhibaatadii dhibaato la-aan aanay tegaynin dhibaato ka yar baa meesha laga saaraya ama laba dhibaato tayar baa la raacaya ama laba mafsado tayar baa markaa lala iman doonaa iyadoo taweyn meesha laga saaraya intaba waa lagu sheegi karaa oo markan uu kuleeyahay taa waa laga soo istisnooday qaacidadeennaa hore ay soo hoosgelays dhibaato dhibaato laguma suuliyo waxaa soo hoosgelaya dhibaatadii dhibaato la-aan haddaanay tegaynin waxa markaana la qaadan doonaa ta fudud ta fudud oo tu ka fudud baa lagaga saarayaa meesha sidaa awgeed baa waxa uu kuhi maalan waxaa ka mid a qisaastii oo dee xukunkan caamka ahee dadka oo dhan lagu hor joogsanayo waxa uu yahay marka darar qofkii lagu keenay weeyaan laakiin labada mafsado ta yar baa leegaya ama labada dararka yar waxaa kaloo isagiina ka mid a qitaalu lbuqaa iyo qaaticu ariiqii darar way tahay qofkan wax la yeelaynaya laakiin dhibaato ka weyn ayaa la hor joogsanayaa oo ah waxyeeladan inay dadka ku faafto oo qofkani ama dadkii uu sii laayo ama jidgoyntii uu sii wado ama isagii lagu sii daydo dhibaatadaa faraha badan baa tan yar lagu hor joogsanaya amhilada waxaa kaloo ka mid a ninkan saa'ilka ah ee la hor joogsanayo ama isagana la khaarajinayo isaguna waa la mid shufq shufcadii ayaa la mid ah oo qofkan dee intuu guri barhkii iibsaday layidhi lacagtaadii qaado ee uu odhanayo kii isagu guriga ku hadhay waa darar laakiin waxaa ka sii darar weyn qofkan guriga ku hadhay ee cid kale ay ugu imanayso maadaam kii kale uu baxay alfasku bicayb almabiic iyaduna waa sidoo kale laba darar baa jira markaa dararka fudud baa isagana la qaadanaya nikaax bilixsaar waa waxa weeye iyaduna waa sidoo kale walijbaar calaa qadaa'i duyuuni wanafaqati alwaajiba wa akdi lmudiri dacaama kayrihi wa qitaalahu calayh oo qofkii de hadduu baahnaayo cid kale uu raashinkii helo naftiina ay kasii baxayso uu cuni walow haba kula dagaalamee maxaa yeelay qofkan oo xoolihiisii la qaataa waa darar dee kan sii dhimanayaa ka darar weyn wa qadcu shajari lkayri idaa xasarat fii hawaa'i daari oo laba guri oo isku xigaa lahaydeen markaa dhirtiisiibaa gurigaagii soo gashay waa la goyn doonaa markaa qaadigaad u sheegaysaa kaa jaraya sababtoo a dee geedkiisii oo la gooyaa waa darar dhibaatada kasii weyne waxa weeyaan dadkaa kalau dhibay waalumajr waxaa kaloo la mid ah ruuxii dumarka ahayd uur bay leedahay markaa way dhimatay iyadii oo uurkii leh dhakhtarku markuu dhegaystay ama uu eegay waxa uu sheegay in dii la haddii la jeexo in lagu gaadhayo ilmihii nolol markaa meydkii oo la jeexa waa dhibaato ilmihii oo ku dhintaana waa dhibaato dhibaatada meydka ayaa yar markaa jeexistiisa aqafu dararayn waa amsiladeedu dee way badanta waa kaa ku wadan markaa fainahu yurtakabu aladii yakaf kadaaka fi lmafsadatayni qad wasif iyaduna waa bayt intaa dambe ayna ugu joogto wallahu aclam adarru laa yusaal markaa waxaynu soo xusnay darar la-aan dhibaato la-aan haddii ay suuragal tahay dhibaatadii in meesha laga saaro in la falayo taa haddiise laakiin dhibaatadii aanay meesha ka baxayn ilaa dhibaato kale timaado waxaa la raaci doonaa akhafu dararayn ama addararu yuzaalu bidarari addarar alashad yuzaalu bidarari alakhaf ama yukhtaaru akhafu dararayn waxaa kaloo qaaciidadan noqonaya iyadana waa alfaadeeda badan mid kaloo ay yidhaahdaan yutaxamalu dararu alkhaas bidafci darari alcaam ayaa iyaduna halkan u soo gelaya yutaxamal adararu alkhaas lidafci darari alcaam qaacidadaa xuduudiiya baa ku binaysan qisaastii qofkani waxbuu xaday ama waxbuu dilay dee dabcan xad buu leeyahay oo haddii uu wax dilay dee in wax- inuu isagiina la dilo wey dhibaatada haddaba la gaadhsiinaya isaga waa dhibaato khaas markaas sababta loogu tallaabsanaya waxa weeyaan dhibaato ka weyn baa la riixaya oo xayaatadii baa la doonaya markaa basharka oo dhan marka qaacidada daruuriyaat alkhamsa ayaa ku binaysan oo diintu ay ilaalinayso nafta maalka caqliga iyo cirdiga iyo diinta daruuriyaat alkhamsa shantaa la idhaahdo ee ilaalintoodu qaacidadanay ku binaysanta oo qofkii markii uu gaaloobay ee layidhi ha la dilo dhibaatadiisaasaa ka yar tuu la yimi waxbuu sidoo kale uu sinaystay dhibaatada loo geysanayaa ka yar tuu la yimi wahaluma jara inta kalena tasciirka oo kale ay soo geliyaan tasciirka waa la diiday sababta loo diiday macnaha in sicirka loo gooyo ashyaada waxa ay tahay darar iyo dhibaato imanayso awgeed haddii haddaba dhibaatadu ay badanayso oo dadka tujaartii waxay doonaan ay samaynayaan xadgudubna ay falayaan yutaxamalu dararu alkhaas bidafci darari alcaam tasciir waa la samayn karaa marka marka halkaasuu dabeetana isagoo taa hore ka soo istisnoonaya waxau uhi fainahu yurtakabu waa la fuuli doonaa aladii yakhafu min adarar labada dhibaato tayar baa la raacaya amtiladuna waa kuwa hore aynu soo marayn kamaa sabaqa bayaanuhu dheh kadaaka sidoo kale waxa ah ay kamaa yurtakabu aladii yakaf sida kaa yare fudud loo fuulayo ayaa qad wasifa fi lmafsadatayn labada mafsadana iyadana sidaasaa lagu sifeeyey oo dee dararkii iyo mafsadadii way isu tegayaan oo qaarkood qaacidadii dee sida aynu horeba usoo tilmaanay dararka ayuubay mafsadadiina kala mid dhigaan markaa sidaa aynu nidhi labada dhibaato tayar ayaa la qaadanayaa laba mafsado hadday kulmaan laba arrimood oo laba mafsado abaa kulmay tayar baa la qaadanayaa markaa وهذه القاعدة الرابعة وي وهي إذا تعارض مفسدتان روعية أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما لما مفسد مركي مادان تيربى على راعي الدونة تيربى مركا لغو تلاب سنية مفسدة دوينة وعلى قد أو سنية واي أمثلة دا مركا إنو سومريني أيوبا تصالي إذا لفتك إذا نو نقنين oo tasciirka imika inoogu dambeeyey mafsada ayuu noqonayaa mafsadada ka sii weynina waa madarada muslimiinta ay gaadhsiinayaan dadka dhibaatada ku samaynayaan marka labadii mafsado tii yarayd baa la qaatay tii weynaydna waa laga dhowrsaday labadii madaro tii yarayd baa la qaatay tii weynaydna waa laga dhowrsaday marka labada qaacido waa isku mid unbay noqonayaan waana qaacido laga soo reebaya halkaa hore ahayd adararu laa yuzaalu bidarar ila waa darar dardan lagu suuliye halkani laba dhibaato midii yarayd iyadoo la qaadanaya tii kale lagu suulinayo wey tacbiir kalena way sii yeelan doontaa marka iyadu inkastoo dee tan dambe ay tahy haddaba waxa yihi warajaxu waxa ay raja raajix yeeleen dar'a mafaasida mafaasid reebi- reebideed ayay ka raajix yeeleen calaa jalbi masaalixa masaalix soo jiidashadeed kamaa ta'asala sidii asal noqotay mafsado iyo maslaxa ayaa iska hor yimid mafsada wa maslaxa ayaa istacaaruday waxaynu haalib yeelaynaa mafsadada macnaheedu waxa weye maslaxadii halkaa lagu tallaabsan laha waa la dhaafaya waa la iska daynayaa mafsadada imanaysa awgeed sidaa awgeed baa waxaa la saamaxay sarajooggii in laga tago talan qofkii waxa unu helayaa mara cawradii waa turaysa hadduu fadhiisto ayuu helayaa hadduuse laakiin istaago cawradiisi way bannaanaanaysaa salaada dhexdeeda marka waxaa la leeyahy iska fadhiiso oo fadhiga ku tugo markaa sarajooggii waxau ahaa rugni arkaantii ka mid ah maslaxa ayuu ahaa waajib buu ahaa sidaa awgeed mafsadadaa ka imanaysa dee cawradii oo bannaanaato awgeed ayaa loo daayay ruuxii dumarka ahayd maydhi bay u baahan tahay oo laga maarmaan weyna maydhataa meesha ay ku maydhanaysana ajaanib baa jooga maydhigaa way iska daynaysa haddii xataa waajib ahaa way gebagabaysanaysa sababtuna waxa weeyaan mafsadada ka imanaysa ka daran kuwanoo arka cawradeeda ومن ثم سمح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة بما طير هطي تماطو واجب كده ما بالقول السبعة مثلا كالقيام في الصلاة وقفك هاتي مفسدة كو إما نيسو لباسة كلا كل ما يمرك إستاغو كفر إستاغ عليها إستاغ إيه الصلاة فدي كتب والفطر والطهارة وقفك هاتي مثل آه، صومكيسي وضف mashaqa la kulmayso markaa mafsadadaasaynu qaalib yeelaynaa saa awgeed maslaxadana waa laga tegaya dahaaradii iyo tayamumkii baa la mid a wixiise laakiin manhiyaadka ahaa in qofkii uu ku tallaabsado iyada maya sida kabaa'irtii oo kale markaa dar'u lmafaasid awlaa min jalbi lmasaalix qaacidadu waa sidaa mafsadadiioo markaa la riixo ayaa ka roon maslaxadii oo la qaato maslaxadii waa laga tegayaa mafsadadaas si ay meesha uga baxda awgeed mar haddii mafsada imanayso mafsadadaa la qaalib yeelayaa maslaxadana waa la daynaya tallaabadii aada qaadayso marka aad aragtay in masaalix iyo mafaasidi ku jiraan dee waaba la yska daynayaa kol haddii masaalixda halkaa laga gelaya ay keenayso mafaasid timaada wuu sii wado waxau ihi faxaytumaa faada ayaa tashriiciyaa markaa halkaa horey bayaaminaysa faxaytumaa maslaxatu wa mafsada labadaasi goorta ay tacaarada iska hor yimaadaan qudima waxaa la horu marinayaa dafcu lmafsada mafsadada riixisteeda mafsada iyo maslaxa tacaarud ka dhex dhacay waxaa la horu marin doonaa mafsadada maslaxadii baa la daynayaa wey macnaha furuucdeeda waxaa ka mid ah almubaalaqatu fi lmadmada walistinshaaq masnuuna wayukrahu lisaa'im marka halkaa masnuuna baad ku dhiganaysa hadaad haddaad sixin way ku adkaanaysaa meelo badan fi lmadmadati walistinshaaqi masnuuna oo in qof qofkii uu ku xeel dheeraado sandaarsigii iyo luqluqashadii marka uu weysaysanayo waa sunne laakiin qofkii saa'imka ahaa waa loo karaahiyey sababtuna maxay tahay maslaxada mubaalaqada ah mafsadaa ka dhalanayso soomkii oo bura ah hadaad dee kusii xeel dheeraado markuu dahaaro qaadanayo qofkii dee maydhanayey ama weysaysanayey inuu timihii dee dhex geliyo biyihii galkiina saa u dhex geliyo wey takhliil sameeyo laakiin markuu muxrim yahay waa karaahiyo timihii inay go-aan baa suuragala waxaa kaloo iyadiina lamida beenti markaa taa wuu ka soo reebeyo waxau ihi waqad turaaca almaslaxa lighalabatiha cala almafsada waa masaa'il aan badnayn iyadu marmarka qaar baa maslaxadii la qaadanaya mafsadadiina lagu tallaabsanayo masalan beentii oo kale dee waxay ahayd mafsado la xaraam yeelay bay ahayd beenta haddana haddii aad dadka ku heshiisiinayso maslaxa ka soo baxaysa markaa waa tii la saamaxay beentu xaraam bay ahayd oo mafsada ahayd labadii qofta laakiin ee iswada joogay haddana waa loo baneeyey marmarka qaarkood haddii ay suuragal tahay inay markaa dhibaata ka timaado runtii inay isu sheegi karaan marka xaqiiq ahaan qaacidadan la eego waa kaa kuu sheegay waxay u noqonaysaa irtikaabu akhafi lmafsadatayn qaacidada horeynu soo dhaafnu bay soo hoosgelaysa waxaa kaloo qaacidadan soo hoos gala mid ay yidhaahdaan ida altaqa almuxaramu waalwaajib waliba alwaajib إذا التقى المحرم والواجب غلب الواجب شيء محرم أي واحد كل عاي واجب أي أسكورين واجب كلا فلنية مثلا تذكر مسلمين تاه شهادته دي يكوي قال لا أسكول أي أسكول أحترم مركا ولا قلت كان دونا وأنا ولا ما يريد دونا كل قاس waxaa isku dhex darmay baan leeyahay taa qudheeda waa masalo kaleo iyaduna jirta oo misaalo noqonaysa qawaacidda hore qaarkoode dad muslimiin ahoo dhintay iyo shahaadadii ayaa isku dhex darmay markaa waa la maydhayaa waana lagu tukanaya ilen shahiidka intaa looma samayneyn laakiin dadkan kale muslimiinta ah baa waajibkan xaq u leh jinaasadooda ay xaq u leedahay in la maydho lagu tukado waxaanay u soo daliishadaan xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam gaalo iyo muslimiin wada fadhiya meel majlisa ayuu soo maray markaasuu dabeetana salaamay u wada salaamay dhammaantood tusaale kale waxaa u soo qaataan ruux dumarada ardulcadow joogta ardulcadow ayay joogtaa markaa inay soo hijrooto ay ka soo dhex baxdaa waa waajib inay biduuni maxram safartaana xaraam bay ahayd waajibkaa la horu marinaya oo xaraamtaa intoo la lagu tallaabsado ayaa waajibka la tixgelinaya waxyaalahaasi usoo alqaacidatu asaadisa qaacidada lixaad alxaajatu tunzalu mansilata daruura waynu soo marayna daruuro iyo xaajo iyo manfaco iyo ziine iyo fuduul inahaa sida inay kala duwanaayeen marmarka qaarkood ba haddaba xaajadii daruurada ka sokaysay meeshii daruurada ay degi karayso khaatima waalxaajatu almashhuura xaajadii caanka ahayd aynu soo tilmaannay ama baahinimadeedu ay caanka tay muuqato qad nusilat mansilata daruura daruurada meesheedii baa la dejiyey sida lagu dejinayaana waxa weeye shaygii maxduurka ahaa ayay bannaynaysa addaruura tubixu lmaxduur bay soo ahayd alxaaja tubixu lmaxduur bay tani noqonaysa ila xaajada way ka sokaysay daruurada e markaa xaajadaasi ama caam ha ahaato ama khaas ha ahaato fa min aluulaa waxaa ka mid a taa hore waa xaajo caama moogta xaajo caama weyn waxaa ka mida mashruuciyat اlijaarati wاljucaalati wاlxawaalati wa naxwihaa juwisat calaa khilaafi اlqiyaas arrimahaasoo dham iyagoon qiyaaskii waafaqsanayn beeca ayaa la baneeyey haddana intan oo dhan ba waa la baneeyey dee walaha raggu fiqiga waxbaa ka ararkay intuba mid waliba dee baab bay leedahay baabulijaara waa baabkii kirada jucaaladuna waa mushqaayadii loo yabahayo qofka baadee soo helaya xawaaladuna waa dee tan maaha n dabadaha lacagta laga soo diree waxa weeye iyadii oo qofkii gashi aad uu kugu leeyahay oo nin kalead wax ku lahayd aad ku wareejiso muxaal iyo muxiil iyo iyo muxaalu calayk markaa kuwani qiyaaskii beeca ayay khilaafsan yihiin siday u khilaafsan yihiinna waa tan limaa fi luulaa ta hore waxa ku sugan waxay noqon doontaa kiradiiya min wuruudi alcaqdi calaa manaafica macduuma calaa manaafica macduuma waa macluuma maaha waa macduuma heshiiskiibaa waxa uu ku dhacayaa manaafic aan jirinba waxa la kala iibsado waa maxay marka wax la kala kalaysanayo waa shay aan weli la taabaninba ilaa waa lasii qadimaa islaamka kirada eh marka heshiiska leegayo markaa manfacadii adigoon weli oobsan waxaad noqon doontana aan war laga hayn oo waxaa la kala iibsanayaaba uu macduum yahay ayaa caqdigii ku dul dhacay markaa khilaaf way khilaafsantay beeci jacaaladiina jahaalaa ku sugan oo masalan dee qofkii waxaa soo hela waxaasan siinaya xawaaladiina waxaa ku sugan baycu dayni bidayn gashi gashi lagu iibinayo ayaa xawaaladiina ku sugan oo intii adigu lahayd hebel baan kugu wareejiyey labadaa dayn baa laisku iibinayaa marka intaba waxaa loo saamaxay licumuumi alxaajati ilaa dalik baahi baa u hayso dadku way u baahan yihin markaa inkastoo calaa khilaafi qiyaas ay tahay qiyaas ilbeec haddana baahidaa jirta awgeed wey wa minhaa damaanu derek juwiza calaa khilaafi alqiyaas id ilbaayicu idaa baaca milka nafsihi laysa maa akhadahu min asamani daynan calayhi xataa yadmana laka لاحتياج الناس إلى ذلك بمعاملة من لا يعرفونه ولا يؤمن خروج المبيع مستحقا ضمان الدرجة سنة والله مدي ساقنا ومثلا ديني با ريكورد كيف سيدي مركا وحان دي كما قراني مركا حصورة قال ريكورد كي إلا ياشو لعكا انت نفساني انا انو اهين دي واحد كاللالة ومبيع دا اي عطانا يستينا دا ضبو مستحقه دي تاي laftigeedu waa calaa khilaafi alqiyaas weeye lacagtan laga qaadayo ninkii baayic ahaa ee isagu dee wixii sii iibsaday ila rikoorhkii anigaa leh oo haya isna lacagtiibuu qaatay markaa lacagtaydaas sidaanay u dhacmin ayaan kalsooni ka sii haynayaa ninka markaa tanina wuxuunay ka mid noqonaysaa qofkii aan la garanaynin mabiicdiisan macnaa inu isagu leeyahay in kale waa kalsooni unba iyada qudheeda noqonaysaa baahi jirta awgeed baa loo saamay ومنها مسألة الصلح وإباحة النظر للمعاملة ونحوها وغير ذلك ومن, الس... ومن الثانية طلباتها روح صاهي وضرورة وحن لها حاجة عامة أيها حاجة خاصة هاتي جوكتا قديدة تنزل منزلة ضرورة عامية خاصة دوات كرانيس وحدد قردن كحلان إيا وحقف تارة ومن الثانية حاجة خاص كان وحكمدة تطبيب الإناء بالفضة يجوز للحاجة weelkaaduu dee kaa jabo dee waa lagu nabi karaa xoogaa yaroo lacaga waa lagu nabaya iyadana walaa yuctabaru alcajsu can gayri alfida alajru buu ku yihi walaa yuctabaru alajru buu ise laakiin walaa yuctabaru alcajsu wey cajsina waxba lama ictibaarinayo min gayri alfida inuu qofkani ka caajisay waxyaabihii kale oo shardi looga dhigi maayo in wax kale oo uu ku kabay uu waayey ee isagoo wax kale ku kaba heli karaa waa loo saamaxayaa intan xaajadaa timid awgeed haniimadii baa iyaduna ka mid ah baahi timid awgeed daarulxarbi baa wax laga cuni karaa qofkii aakilka ahaa ee halkaa ku cunayeyna looma shardiyo iyada lafdigeeda inuu wax kala hay inuu wax kala waayo isagoo wax kala haystuu ka cuni karaa markaa baydkan dambena taas kaa horunbuu la socdaa amfiladaa hore waxa uhi laa farqa kala saar ma leh an tacumma aw takhusa inay caam noqoto ama ay khaas noqoto xaajadaas cindahum agtooda farqi ma kale leh kamaa nasa calayhi alculamaa siday culimmadu caddeeyeen kamaa calayhi nasa alculamaa sidii ay culimmadu caddeeyeen xaajadan meesha daruurada la dejinayo ee baahida ah ee shaygan keentay maxduurkaa bannayntiisa ama khaas ha ahaato ama caam ha ahaato isku mid uun markaa labadan aynu soo sharxaynaynu amhiladeeda soo qaadanay buu beydkani la socdaa markaa intaa yaro dambena mas'alu kaga sii yar jawaabayaaoo min almushkili qowlu lminhaaj wayubaaxu nadaru litacliimi maca qowlihim fi sadaaq walow asdaqahaa tacliima qur'aani fadallaqa qablahu tacadara tacliimuhu fi lasax oo minhaajka ayaa wuxuu daadhigayaa ruuxii dumarka ahayd haddii wax la baraya in la eegi karo oo waxyaabaha loo eegi karo inay ka mid tahay dhakhtarin iyo markhaati lagu furayo iyo wax laga iibsanayo iyo wax la baray taasuu tilmaamaya markaa naawi bay kusii qabsadeenoo waxay leeyihiin waa ruuxii dumarka ahayd haddii meherkeedii laga dhigo manfaca oo maala qur'aan baridiya oo intii aanu barin uu furo intii aanu barin buu furay markaa uma dhigi kara yidhaahdeen oo saasay madhabka dhexdiisa raajix yeeleen haddaba qur'aankii meherka ahaa markuu furay haddii la yidhi ma bari karo ta ajnabiyadaas dee buu markaa ugu dhigi karaa ama uu tacliin kale u siin karaa biduuni xijaab markaa taasay kusii haystaan waa arrin nawowi u gooniya bay leeyihiin inkastoo qaarkoodna ay leeyihiin dee labadan marisa soo maray ee isqabay way ka duwan yihiin labada qofa kale oo ulfa ayaa ka dhaxaysa iyo isbarasho inahaasay kusii yar sheegeen kollayba se waxa ay raajix yeelayaan in aanay bannaanayn fi lmadhab ayay markaa raajix ka dhigayaan taana halkaa ku dhaaf alqaacidatu alkhaamisa alcaadatu muxakama qaacidada shanaad ee ka mida shantii qaacide waaweynaa waa qaacidadaa la ydhaha alcaadatu muxakama intaynaan horta halkaa sii dhaafin waan yar ilaaway inaan ku celiyaan doonaya halkaa shalayto safxadda boqol iyo sagaal iyo toban markii aynu maraynay daruuraadka ayaa waxau ihi tubixu lmaxduura bishardihi aladii lahu laslu ictabar minhaa waxaa ka mid a qawaaciddii addaruuraatu tubixu lmuxtadara shaygii la xaraam yeelay bay daruuradii banaysaa bishardihi lala qabo xukunkaa shardigiisa alladii shardiga oo alaslu kitaabkan asalkiisu ictabara lahu uu u ictibaariyey u xidhay asalka dee kitaabkanina waa alashbaah wanabaa'ir asalkiisu yuudii u xidhay iyada oo la tixgelinayo daruuradu waxay bannaysaa shayga maxduurka ah markaa shardigaasumaan doonayaa in shalay lowna inaan sheego shardigaasi waxa weeye goorta ay bannaynayso daruuradu maxduurka waa inaanu maxduurku ka weynayn daruurada taasaa markaa siga qudhiiste waa ka halka hore kaaga ishaaraya bishardi cadami nuqsaanihaa oo meeshii kolkan la leeyahay daruura ayaa qofkan haysa haddii shaygaa maxduurka ahi uu daruuradii ka weyn yahay oo daruuradii aanay ka nuq shaygii maxduurkaa aanu ka nuqsaansanayn daruuradii maxduurkiiba uu daruuradii ka weyn yahay daruuradu ma banaynaysa maxduurka tusaalayaasha kuwaas uu soo qaatay low kaana almaytu nebiyan nebigaas halkaas tusaalahaas oo dhaaf isaga mahayna waataynu nidhiye wamaa low ukriha cala alqatli waazina falaa yubaaxu waaxidun minha lilikraah lima fiiha min almafsada التي تقابل حفظ مهجة المكروه أو تزيد عليها إنك واحد لقد دلقية قف كلا دلكي هبل دل بلا يديك لوا لقد دلية ضرورة ما شويت على قفك أو إكراه بقى يالا لكن وحا كسي وين محظورك يا كسي وين تلك كلا كسي وين سندينا وعلمت يدينا مفسدة كوين باك إيمانيس وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش qofkii haddii iyadoon la kafmin la aaso lama soo faqayo daruura way jirtaa qofkii dee la doonayo in lagu soo faqo oo waa tan dee kafan la-aanta mafsadada ka weyn baa markaa ka imanaysa oo ah dee jinaasadii oo isbedeshay fii bacdi alawqaat in loo tegi karo markaa goorta daruuradu ay maxduurka bannaynayso waa inaanu maxduurku weynayn shardigu waa kaa wey alcaadatu muxakama waa qaacidadii shanaad iyaduna in yar haddaynu dul marno madaaxibteeda sharxu lqaacida xagga luqa ahaan caado waxaa la yidhaahdaa ma'khuudun min alcawd aw almucaawada shaygii oo markaa bimacna takraar soo noqnoqod sameeyo weeye ayaa caado la yidhaha in badan sidaa awgeed baa luqa ahaan waxaa la tilmaamaa shaksiga dabiicatu thaaniya caadatu dabeicadda qofkee labaad waa caadadiisa bixiitayla waa waxuu laasimay markaa caadaduna waa shaygaa dee siduu qofkii ugu noqnoqonaya ku adkaatay wey waxyaabaha jeexana mucjize iyo sixiriya unbaa lagu tilmaamay dee waxyaabaha khawaariqulcaada la ydhaha dadku marka ay laasimaan ciyaar ugama fuqaan caadadaa sixirkaa iyo mucjizada iyo arrimahaasaa unbaa kala dilaaciya muxkama iyadu waa ismu mafcuul oo muxakama haddii la ydhaha muxakama oo xakama ayaa laga keenay alqadaa'u waalfasl sidaa awgeed caadadii waxay noqotay marjacu lfasli cinda annisaac meel lagu kala baxo marka la doodo shuruudahan dambena aanay oolin aan daliil jirin xagga istilaax ahaan caadadii tujcalu xukman liihbaati xukmin sharciyin idaa lam yakun hunaaka nasun yukhaalifuhaa caadadii waxay noqon doontaa mid lagu sugo xukum sharci ah marka daliil khilaafsani aanu jirin wax daliilahoo khilaafaya waxaynu arki doonnaa alcurfu waalcaada alcurfu waalcaada labadaasoo soo noqnoqon doona mararka qaarkood waa inta badane isku mid bay noqdaan curfi iyo caado meelaha qaarkoodna way iskhilaafaan oo curfi waxaa la yidhaha wixii dadkao dhammi uu caado ka yeesho caadaduna qof qudhaa waxaa caadaysan karaa dad badanina way caadaysan karaan farqigaasay leeyihin curfigii haddaba waxa uu yeelanayaa laba qaybood curfi camaliya iyo curfi qowliya curfiga camaliga ahi waxa uu noqonayaa maa yajri calayhi tasarufaat nnaas tasarufaat nnaas maa yajri calayhi tasarufaat nnaas dadka falalkooda ama waxqabadkooda waxyaabaha uu ku dureero in badan ee iyagu ay sameeyaan baa la yidhaha waa curfi camaliya masalan dadka intii meel wada joogtaaba waxaa caado u ah inay raashin gaarana cunaan dhar gaarana xidhaan waxaa laga yaabaa bay-adaa marka aad ka baxdaad bay-a kala tegto inay la yaabayso dadkaa hore waxay cunaan iyo dhaqankooda iyo waxooda inay la yaabayaan waa curfi camaliya waxaa kaloo ka mida maalan had iyo jeer waxa dhacda marka ama gurya la kiraysanayo ama manaafic la isticmaalayo meelaha qaarkood waa la qadimaa kirada meelaha qaarkoodna waa la akhiraa waxaa kaloo ka mid noqon karta masel markaa wax la kala iibsanayo alaabtana la rarayo xamaalista marna waxaa lagu yeeshaa baayica marna mushtariga dilaalka mar baayicuu raaca marna mushtariga dilaalkii aduu kula socdaa bay dhaa dee waa mushqaayad markaa kol wuxuu raacayaa kii alaabta iibiyey kolla kii wax iibsaday ilan qofkii waa qof shaqeeyey dilaalkii oo labadoodiiba wax u qabtay waa curfi markaas camaliya curfiga qawliga ahi waa inay dadku masel ereye isku afkartaan wuu tilmaami doonaa isaga laftiisa oo waxaa ka mid a masalan dee toban kun iigu soo iibi baan ku uhi kitaabka ah toban kun iisoo sii maxaa tobankaa kun laga dhigayaa ma dollar mise ber mise halkaa aad joogto lacagteeda maya dee soomaali unbay noqonaysa mal hadaad halkan joogto waaya meelaha kale mabxadkaasi waa mid mabxadka labaada aynu ka xusi lahayn waxa weeyaan mataa takuunu lcaadatu xujatan waxakama wa bicibaaratin ukhraa maa hiya shuruudu lcaada goorma ayay caadada noqotaa xukum ama xujo ama shuruudda loo xidhayaa waa maxay goorta caadada la qaadanayo saddex shardi weeye ka horeeyaa waxa weeye horta daliil sharciga inaanay khilaafin caadadaas wax daliilahoo sharci ahoo ay khilaafaysaa waa inaanu jirin waa mid shardiga labaad labadan qole labadan qofe tacaamulka yeelanaya xukumka meeshan loo raadinayo waa inaan wax shardi ahoo ay leeyihiin aanay jebinayn oo haddii aan ku idhaahdo shaygaa ee iga iibi bishardi xamaalkana waa inaad bixisaa oo iibkii taasi ay la socoto dee caadaa la xukumayaa lama odhanayo shardigeennii hore aynu ku soconayna almuslimuuna calaa shuruudi shardiga saddexaad waxa weeye daliil kale oo loo daliishado arrintaa waa inaan lahayn ee waa inay caadada un markaa loola noqonayo daliil kale hadduu la haddii lahayo de isagaa muctabara arrintaana loo qaadanaya marka la isu eego curfiga iyo caadada amaama nusuus marka adilada lagu eego curfiga iyo caadada laba mid un bay noqonaysa inay iswaafaqaan daliilkii iyo caadadii daliilkii iyo caadada inay iswaafaqaan markaa waxaa la daliishanayaa naskaa sharcigaa wa yusta'nasu alcaada iyadiina meeshunbay iska olaysaa waa la tugsanaya haddii ay iskhilaafaan daliilkii iyo caadadii dee waxaa la qaadanayaa un daliilka waa macruuf ama aayad ha ahaada ama xadiid ijmaac qiyaas adiladaasaa la raacaya iyadooy daliilkii iyo iskhilaafeen caadadii haddaynu usoo noqonno tusaalayaal gaagaaban masalan dadku waxay caado u yeesheen inay ribada cunaan ribadii riba cuniddaasaa caadawa maxaad odhan kartaa dee daliilkii bay khilaafaysa caado la raacaya maaha waa mid laga baydhayo waajibayta khamriga cabbistiisii bay caado u yeeshay xariirta xidhashadeedii dahabkii oo raggii ay fargal ka dhigtaan oo ay xidhaan naagihii oo lugaha faydfayto isqaawiya waa caadooyin waxaasoo dhammi sharci khilaafsan idan markaa lama raacaya waa laga tegaya waxaa ka mid a dee caadooyinkeenna haddii aynu masalu noqonno cibaadaadka dee waxyaabaha badana lagu siyaadiyo waxyaabo badan baa cibaadaadka lagu siyaadiyaa oo meel ay ku sheegan yihiin aanay jirin dadku unse laakiin caado ay u leeyihiin oo waxa ay ku odhanayaan jadka jad baanu soo gaadhnay bay ku odhanayaan macnaha caadun bay noqotayse laakiin sharci maaha waa in laga tego wey waxaa kaloo ka mid a masel marka aad u baydho xaj oo kale dadku waxay caadaystaan in qofku aanu xajka dadejinin ama ilaa uu gaboobayo oday uu noqonayo aanu xajin isagoo maca daalik dee xajkii karayo qaadirku oo mustatiica ayaanu xajkii tegayn waa caado xun weeyo dee sharcigiiba khilaafsanta waxaa kaloo ka mid a baabu nikaax marka la eego ruuxii dumarka ahayd ee waaligeedii lagala baxsanaya caado sayi-a weeyo iyaduna foolxu waxaa kaloo ka mid a marka aynu u gudubno jinaayaadka waxaa la isticmaalaa diyada laga qaado qofkii dhintay waxaa loo qaybiyaa qayb jife ah iyo qayb qubano ah ayay u qaybiyaan dadku in dee la siinayo ciddii qofkani uu ka dhintay oo boqolkii halaad konton waxaa la siinayaa qofkan ninkan dhintay dadkii dhexlaya waratadiisa ahaa ayaa la siinaya inta kalena baabutol baa lagaga qaadanaya xoog noocaasa kontonka kale qubanay yidhaahdaana waa la qaybsanaya waa caado foolxunoo markaas ay habboonta inuu dee dadku iska daayo baabul miiraas oo kale markaaynu eegno caadooyinkeenna waxaa ka mid a dadku inay miiraaskiiba aanay samaynin reerkii hab kale loo qaybsado oo sida xoolihii markuu qofkii ka dhinto inamadii unbaa kolba midi guursanaya dabeeto wuu ka yara xoolihii baa yarad laga bixinaya yarad baa laga bixinaya iyadoo dhaxalkii oo dee isku wada jiraan wixii oo dhan macaa wii yararaasibiyaanta ahaa goordhowna markaa isagiiba laga yabdhaya haddana oo qayb loo jaraya markuu labadaa isku darsado ayaa la odhanayaa hebel wuu ka gaafa baxay haddana hebelkii kale ee ka yaraabaa guursanaya labadiibuu isku daraya haddana isaguna wuu gaafa baxay bay odhanaya markaas sidaasaa dabeetana dhaxalkiiba uu noqonayaa inti inti raggii unbaana sidaa ku dhammaysanaya islaantii iyo hablihii unbaa markaa isku soo hadhaya iyagoo cidlo taagan raggii unbaa markaa qaybsaday wey macnaha waa dhaxal kaloo dadku ay samaysteen oo ay farsameeyeen markaa waa caadooyin khilaafsan sharciga tasaadum iyo iska horimaad marka ay isku sameeyaan caadadii iyo sharcigii waxaa la raacayaa baynu leenahay sharciga caadadana waa laga tegaya laba qaacido kitaabkani aanu sheegin baa qaacidooyinkan ayaa soo hoos gelaya qaacidadan caamka ah ee alcaadatu muxakama labadaa caado midi waxa labadaa qaacido ee farcigaa midi waxa ay leedahay isticmaalu nnaasi xujatun yajibu alcamalu biha isticmaalu nnaasi xujatun yajibu alcamalu biha dadka isticmaalkoodu waa xujo lagu camal falayo macnaha qaacidaduna waxa uu leeyahay haddii dadku ay wax ka caado yeeshaan oo ay shaygaa isticmaalaan sharcigana aanu khilaafsanayn xujo iyo daliil buu noqonayaa muujibkeeda lagu camal falo lianna alcaadata muxakama dee amhiladuna waa kuwii horeynu soo bixinayna goortii dhoweyto qaacidada labaad waxa ay leedahay alkitaabu kalkhiaab alkitaabu kalkhiaab qoraalku waxa uu la mid yahay uun hadalka ayuu la mid noqonaya sababtuna waxay tebay leeyihiin lianna alqalama axadu lisaanayn qalinkii waxa uu ka mid noqonayaa labadii carab mid ka mid a nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa la faray inuu dadka wax gaadhsiiyo siyaabuhu u gaadhsiinaya waxaa ka mid ahaa carabka wuu ku gaadhsiinaya balaaqa qoraalna wuu ku gaadhsiinaya qur-aankuna sidaynu ogsoonnahay wuxuu nagu soo gaadhay qoraalkaa intii uu nebiga agtiisa ku sugmay ee malag uu u keenay ee tawaatur uu ku sugmay kadib markaa beecii ijaaradii wakaaladii xawaaladii cuquuddii oo dhan dalaaqii isku wada dar haddii lagu sameeyo kitaaba waxa ay noqon doonaan waxyaabahaasoo dhammi kuwa sugma sida hadalka oo kale intaa haddii aynu ka taqdiim ahaan u dhaafno qaacidadan waxa u baydhay markaa bal inuu madaaxiftaa qaar ka mida tilmaamo markaa waxau idhi wa asluhaa qaacidadan asalkeedu min alxadiidi marka la eego xadiidka oo zukina la ogaaday famaa rawaahu lmuslimuuna famaa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fa huwa cinda allaahi xasan waa kaa wey asalkeedu waxa weeye ahartaa waa ahar xadiid ma ahee maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fa huwa cinda allaahi xasan aar weeye saxaabi ka soo aroortay isagoo xadiid buu ku sheegay sheekh qaala alqaadi alxusein waxa uu leeyahy asluhaa qowluhu sala allahu calayhi wasalam maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fa huwa cinda allahi xasan qaala alcalaa'iyu walam ajidhu marfuucan fii shayin min kutub alxadiidi aslan walaa bisanadin daciifin bacda tuuli اlbaxhi wa kahrati alkashfi waasu'aal wainamaa huwa qwl min cabdillaahi bni mascuud waa qowlun baa huwadaa ku xigta inamaa huwa qowlu min cabdillaahi bni mascuud mawquufa calayhi akhrajahu axmed fii musnadi sidaa ula soco markaa qaadi xusein isagoo qaala alqaadi un buu leeyahay un suyuudi kitaabkiisa ana alxusein buu raaciyey way yar kala dudawaanood mael marka la yidhaahdo alqaadi xusein waxa ay ku tilmaamaan inuu yahay abu cali alxusein maxamed ibnu maxamed almarwasiy xabrulumma baa la odhan jiray afar boqol iyo labayo lixdankii buu dhintay qaadiga had iyo jeer kutub alkhuraasaaniyiin qolyaha mutaakhiriinta ah marka qaadi la idlaaqay isagaa loo jeedaa buu leeyahay nawowi qaadiga marka la sheego qolyaha ciraaqiyiinta ah kutubahooda mutawasiinta marka lagu sheego waxaa loo jeedaa alqaadi abu xaamid kutub alusuuliyiin lishaaficiya ashaaficiyiin marka iyaga lagu sheego waxa uu noqon doonaa abubakar albaaqilaani kutub almuctasila marka la sheego qaadigaasi waxa uu noqonayaa alqaadi aljabaa'i waaya marka asalkeedii kaasuu ka dhigay wactubirad haddaba waa la ictibaariyey qaacidadan waa la tixgeliyey dheh kal curfi iyadoo la mid a caadadii waa la tixgeliyey iyadoo curfigii la mid a fii masaa'ila baa la tixgeliyey kahiiratin badan lam tanxasir liqaa'ilin nin ku dhawaaqaya aan u koobmin aad bay u fara badan tahay buu ku leeyahay masaa'ilka markaa la tixgelinaya ee ah alcaadatu muxakama qaacidadaasoo hoos gelayaa way badan yihin waana kuwa faraha badan halkaa uu kaaga tiriyey masala waxaa ka mida sinulxayd inantii goorma ayaa da'deedii goorma ayaa la odhanayaa waktigeeda had iyo jeer ku qaan xaydku kaga yimaadaa sagaal jirka meelahaas waa kuwa dayda buluuqii iyo inzaalkii waddankaa xadeebaa caado u ah inay ka yimaadaan aqalulxayd iyo aqalunifaas iyo duhrigii iyo haalibkii iyo akarkii caadooyinkunbaa loola noqday ilaan sharcigu muu xadidin xaydku inuu yowm waleelaya haalibkiinusna toddoba yah akarkiisuna uu yahay shan iyo toban waa caadadii unbaa lagu xukumay markaa waxaa kaloo ka mid ah afcaashii salaada burinaysa qofkan haddii la idhaah kani salaad kuma jiro siduu isu dhaqdhaqaajinayo waa afcaal kaiira haddii ay yar tahoon ka ag fadhiya aanu dareemaynin dhaqdhaqaaqiisa kama jebinayso nijaasaadkii ma nijaas badan baa mise waa mid yar curfigaa loo eegaya muwaalaatulwuduu baa shardi ahaa weysada inuu qofku isku xidhiidhiyo marka haddii uu kala gooyo dee goorma ayaa waktigaasi miyuu dheeraa mise waa gaabnaa curfigaa loo eegaya والبناء على الصلاة والخطبة في الجمعة وبين الإجاب والقبول ومثل دقفك انتو صلاة دي كبحو ركن إلاوي فصل هاتو قابي هاي وهالكي وكسي بنين هاتي وفصل قديري هاينا دي صلاة دي ودب وصوب بلاوي وحلو ويقى ياون تانا عرفك إيجاب كي قبول كي مركو ننكن إلاين انتي وانكو قوريي وانكو سديسقنا وليها وانا اسكو حيقان وانا فصل داري دحقلين miyuu dheeraa mise fasligu wuu gaabnaa curfigaa loo eegaya dii dee laba ninoo kala aamusay oo sii kala jeestay loo arkayo dee waa dib baa loo soo bilaabi laakiin aamusuu soo yar xamxameeye haddii ay ahayd iyadana fasli dheeraaday maaha dee ilaa masaa'ilka aad iyo aad u fara badan ayaa markaasuu sii raacinaya safxadda soo jeeda un gaadh wa fii wujuubi sarj waalikaaf fi isti'jaari daabatin lirukuub haddii gaadiid la kala kiraysanayo oo wax la kala gaadiidkan la kala gaadiid qaadanaya la kala kiraysanayo kooraha iyo badhidhigga daabaddii miyaa lasoo raaciyaa mise iyadoo caddaysimaa baa lasoo diraa iyada oo marna dee kooraysan marna caddaysimo ah faraski isagoo kooraysan ama leedda ah dee curfigaa loo eegaya walkhubsi buu halkaa yidhi intaan uga socdaa waa halkaas والحبر ويدنا والحبر والخيط والكحل على من جرت العادة بكونها عليه قف كان واقف قراية أما واقف قلب كالطلاة أما واقف النكوش السمعية قلب كيميو سوق هذا يا مسو كائمنا يا وقف كان سيها السنة يا عادة لو إيجي وهلم جر وعو كلها طب ويتعلق بهذه القاعدة انت كلا ريا سيطة عن مباحثه mabaaxif baa markaa ku tacalluqsan qaacidadan oo soo hoosgelaysa mabaaxif dhowr meelood baa laga hadlaa weeye hadalkeedu dhowr meelood buu ku saabsan yihi qaacidadan marka afar bay noqon doonaan mabaaxiftaas caadadu maxay ku sugantaabaa tan u horraysa uu ku sheegi doonaa mabxadka labaadna waxa uu noqon doonaa caadadii ma waxay noqonaysaa shart ama caadadii waa waxaa la tixgelinaya ida daradat marka ay caado qiyaas oon iska hor iman ay tahay caadadii miyaa laga dhigayaa shardi oo kale oo haddii matal la khilaafo ay tahay inaan waxba ansaxayn iyo mabxadka afraad oo noqon doona curfiga la sheegaya waa curfigii maadiga ahaa curfi soo socda maaha curfigii caadada la sheegaya waa mid soo jireen ahaa laakiin mid imika samaysmay oo dambe intii xukunkaa ka dambaysay ma aha uma bihaa buuri qaacidadan fiihaa fiihaa mabaaxif mabaaxif baa ku sugan muhima aada u muhiima tacallaqat ku xidhantay iyada fahaakahaa qaado bihimma dadaal ku qaado awaluhaa mabaaxiftaa ka u horeeya fii maa shay buu ku sugan yahay fii maa bihi tahbutu di shayga ay ku sugmayso caadadan caadadani waxa ay ku sugmayso ayaynu mabxadkan hore kaga hadlaynaa wa amruhu mukhtalaf arrinkiisuna uu yahay mid la isku khilaafsan yahay fi lma'khad xagga soo qaadashada waxa ay ku sugmaysaa ma'khad ahaan waxa uu yahay mid dee la isku khilaafi karo ma caadadaa laga qaadanayaa mise meel kale adigu iyadoo mas'aladaasi le waxaa keenaya in caadada loola noqdo ikhtilaaf ku jiro awgeed marka isagoo ikhtilaafkaasi uu ku jiro ayaa dabeed loo noqon doonaa waxa ay caadada ku sugmayso markaa waxyaabaha ay caadada ku sugmayso fataaratan buu ka bilaabayaa isagu laakiin shaarixa wuxuu qadimay sharxii buu soo qadimay fataaratan mararka qaarkood buu yidhi bimaratin jasman go-naanba hal mar bay sugantaa caadadii oo shay baa intoo mar la sameeyey la odhan doonaa waxaasaa caadi ah wa fii caybin mabiicin waistixaadatin qufiya kaa marka keliya sugmayana waxaa lagu raacayaa mabiicdii ceebta ceebtii mabiicda ku jirtay iyo istixaadadii labadaa masaley ku saabsanta waynu sheegi amtilada wa taaratan marmarka qaarkoodna yushtaradu waxaa la shardiyayaa atakaruru soo noqnoqod shaygani uu soo noqnoqdo caadada ku sugmayaa maratayni aw halaaan laba ama saddex yasturu isagoo soo fulaya ka qaa'ifin waaba ninkii qaa'ifka ahaa oo waxaa la shardiyaa si dee loo ogaado qofkan inuu baabkan khabiir ku yahay inuu waxani soo noqnoqdaan iyo wamaa shaygii bihi isaga adtasayudu uu ahaa kalbigii lagu ugaadhsanayay waxani inuu mucallam iyo in kale waa inuu istikraar ka timaadaa walictibaaru bihalaati in saddex jeer la tixgelayaabaan acmadu ayaan urajix anigu sidaasaan rajixi lahaa saddex jeer inuu shaygani soo noqnoqdo saddexda jeerba uu sax noqdo wixii lagu ugaadhsanayay qaa'ibka wa taaratan marmarka qaarkoodna laabudda waxaa lagama maarmaana min takraar noqnoqod shaygan in badan waa inuu soo noqnoqdaa ilaa xusuuli dan ilaa inta male uu xasilayo oo haalib noqonayso waxaan inuu wax caadiya yahay saddexna weliba ha ka badnaato ka ikhtibaari xaali sabiy waaba ilmihii yaraa ee markaa qaan gaadhaya sabiga ahaa agoonka ahaa oo lagu imtixaano bilmumaakasati lahu baayactankii lala baayactamayay inuu qof rashiida yahay oo maalkiisa loo dhiibi kara iyo in kale qabla alburuuqi xaaluu ku sugan yahay wa siwaahaa kuwanaynu soo sheegnay qaar aan ahayna naqalahu suyuudi wuu soo naqilay qaar kale oon amfilada aan kuu sheegay ahayn markaa waxaan usoo qadinay intan sharaxeedii baa soo horeeya markaa sharaxii dib ugu noqo wa fii daalika furuucun buu ihi markaa labadaa baydii horey ku soo xigtay waxyaabaha ay caadada ku sugmaysta marka la eego furuuc dhowra ayaa ku jirta furuucdaa midkood waa xaydka buu ihi alxayd markaa dee xaydkiiba haddana afar usii kala qaaday shay mar keliya ku sugmaya bilaa khilaaf wa huwa alistixaada liannahaa cilatun musmina فإذا وقعت فالظاهر دوامها وسواء في ذلك في المبتدئة والمعتادة والمتحيرة واستحاضة إذا مركلي أيو كسب ميا إن وحبا أيسان غرق تقيد ما صدح ذا المسألة كلنا ولمضى أيضنا ويسان راعيان فرع لباد نقدو أمثلة ذا نحايد كيف هو ذا صابسان تعالى السجيون بو صدح أفر قيباد وقيبي حايد كيف faraca labaad waa aljaarixa wixii lagu ugaadhsanayey waxaa laga maarmaana in takraar uu sameeyo yaqlibu calaa danni annahu caada oo had iyo jeer waxaa caadi ah inuu intaa ku tababarto takraar waa inuu sameeya shaygan mara waaxida ma noqonayso oo masale mar keliya haddii la duruuq qabto oo aad ku gaadho maya mar labaad ku dir mar saddexaad ku dir mar walba ha ku hayo markaasaa la garan karaa aygii inuu lagu ugaadhsan karo iyo dee inuu cunayo waxaa kaloo isaguna ka mida qaa'ifkii qaa'ifku nin berigaa wuxuu ahaa dadka sheegi jiray abtirsimadooda iyo waxaa masel qof laba qofba qof baa laga shakisan yahay inuu kani dhaliyo inuu kani dhalay markaa ka dhalay buu sheegi jiray akii usaame iyo markaa aabbihii oo isag jiifa lahaa ina haadihi alaqdaama bacduhaa